suuqyada lagu iibiyo daawooyinka beeraha ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa hoosu dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo daawooyinka hoosudhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cagaarisada coosdilaha iyo kobasada waxaana sababay iibsigooda oo yaraaday maadaama beeraleyda iibsan jirtay aysan tacbin beeraha saddexdii bilood ee u dambeysay taasi oo keentay in dib u dhac uu ku yimaada roobka qaar ka mid ah ganacsatada iibsata daawooyinka beeraha ayaa raadiyow beerulo ugu waramay isbedelka ku yimid qiimaha la iibiyey daawooyinka beeraha iyo waxaa sababay dhawaanahan waxaa hoos u dhac ku yimid daawooyinkii la iibin jiray waxaan hoos dhaca sabab u ah in aysan beeraleydii aysan roob helin sidaas la ajligeed aysan beerahii u abuurnayn aysanna daawooyinka usoo baahanin ayaa hoos u dhaca sababay haddii aan nahay ganacsatada beeraleyda ama iibisa daawooyinka beeraha insha allah waxaan rajeynaa inuu ilaahay roobna siiyo oo aan roob helno si bulshooyinka kalena ay u iibsadaan daawooyinka noocyadooda kala duwan saddexdii bil ugu dambeysay ma aysan beeraleyda abuuranin beero ama waxyaalo kala duwan ee dalaga sidaas la ajleed ayaa hoos u dhac ku yimid daawooyinkeeda gadan jiray lixdan iyo sideed dollar oo kale sida cayaan dilaha cagaarsadaha oo kale oo lixdan iyo sideed joogay hadda waxay imaadeen qaar afartan ilaa iyo labaatan iyo shan marka hoos u dhacaas ayaa jiro dhankaas iyo beeraha ku yimid daawooyinka iibsigooda xiligaas lagu jiro bishaana tan hadday dhamaataan kusixi kartaa waxaa la qaadanaya awrada waa marka xiligaas waxaa la beeri lahaa waxaa la tabci lahaa lagu duraa marka awrada qaara go-an sida bashash oo kale a go-an oo aada loo raadinayaa waxawaa magaalada inay go-an tahay xiliga la tabcan lahaa waa la joogaa marka saameynta u weyn oo dhibaatada jirtan oo kale dhibaatadaas ka mid tahay hadda wax ugu muhiimsanaa aad aad iyo aad loo baahan yahay basashu waa dadka basaleyda waxaad ay tabcaan oo dadka magaalada ugu badan basal waa waa dad kalena qudaar waxay iska tabcaan qudaarta waa la helaa marka waxaa la waxaa la rajeynayaa bishaan hadda hadday dhamaato mideeda kale tobankeeda mise shan iyo tobankeeda meelaas inay imaadaan markaas kadibaa dadkii basaleydi tacabka si fiican usii bilaabay hadda waxaa lasii tabciyo qudaar waa basal ilaa hadda waxaa la tabciyo malahan saameynta marka basas waa dhibka waxa ka jira dad wax dadka saamiyo basal laanta waa hadday timaado magaalada oo kale furmayda beereedi waa qaadanaya in shaq toosa la galaa marka ganacsatada ku iibisa daawooyinka beeraha suuqyada beledweyne ayaa wuxuu ganacsigooda ku tiirsan yahay beeraleyda tacbada beeraha kuwaas oo dhibaato dhaqaale la kulma marka aan la beerin dhulbeereedka